بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الشيخ رحمه الله تعالى والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن شارعي والأصل في الأشياء ashyaada dhexdooda asal waxa u ah xillun xalaalnimo iyo bannaansho iyo ashyaada asal u ah wamnac diid cibaadatan cibaadana diid ilaa biidni shaarici shaarica ogolaanshihiisa mooyaane marka halkan waxaynu kusoo sheegnay laba qaacido sheekhu inoogu sheegay qaacidada koowaad alaslu fi lashyaai alxillu walibaaxa ashyaada waxaa asal u ah inay yihiin xalaal iyo inay bannaan yihiin qaacidada labaadna waxay ahayd alaslu fi lcibaadaati almancu cibaadooyinka asal waxa u ah inay tahay mid aan la samaynaynin ilaa shaarica oo inoo ogolaado mooyaane marka halkaa waxaan ku tilmaanay labadaa qaacido marka wuxuu uhi sheekhu raximah ullah fain yaqac fi lxukmi shakun farjici lilasli fi nawcayni uma tabici fain yaqac fi lxukmi xukunka dhexdiisa hadduu dhaco shakun shaki hadduu dhaco farjic u noqo lilasli asalka u noqo fi nawcayni labada noocba uma tabic dabeetana raac fa in yaqac fi lxukmi xukunka dhexdiisa hadduu dhaco shakun shaki hadduu dhaco farjic noqo lilasli asalka u noqo fi nawcayni labada noocaynu soo sheegnayba labada nooc waa koe markay noqotay alashyaa waa alxilu walibaaxa nocna alaslu fi lashyaai alxilu walibaaxa cibaadada hadday noqotona alaslu fi lcibaadaati waa almancu marka labadaa nooc u noqouma tabcdatna raac marka haddii ay noqoto cibaado inaad ka shakidid cibaadadana mashruucba mise maaha mashruuc haddaad ka shakidid asalkuu noqo asalku muxuu ahaa alaslu fi lcibaadaat almancu marka hale lama imanayo weyaan cibaadadani ma mashruuc baa mise maaha mashruuc waa hayru mashruuc mashruuc maaha manaa asalkaad u noqonaysa waa inuu daliil kutusiyaa daliil waa inuu kutusiyaa marka asalka cibaadaad waxa weeyaan inaan lala imanin ilaa shaaricu wuxuyna tusiyey mooyaane haddii aad ka shakidid maalan waxaan cibaadaadkii aan ahayn oo ashyaadiya shaygani ma xalaal baa ma xaaraan baa haddaad ka shakida asalka u noqo asalku muxuu ahaa alaslu fi lashyaai alxilu walibaaxa marka waxay noqonaysaa waa xalaal ilaa shaarica oo naga xarimo mooyaane asalku waa xalaal ilaa shaaricu kaa xarimo mooyaane bayc baad ka shakiday bayca noocani ma xaaraanba mise waa xalaal baad ka shakiday asalka u noqo asalku muxuu ahaa alaslu fi lashyaa alxil waa xalaal weeye wa axalla allahu lbayca wa xarama ariba sharcigu wuxuu kuu diiday mooyaane marka labadaa qaacido iyoad mar walba qaadanaysaa weeyaan haddaad cibaadaysta ilahba mashruuca mase waa hayr mashruuc waa in daliil loo helaa laskama samaynayo un cibaadadaas biduuni daliilin daliil la-aan la samayn maayo ashyaadii kale ee mucaamalaadkii wixii aan cibaado aan ahayn oo dhan iyada way bannaan tahay weeyaan waay fa in yaqac hadduu dhaco fi lxukmi xukunka dhexdiisa hadduu dhaco shakun shaki hadduu dhaco farjic lilasli asalka u noqo fi nawcayni labada noocba uma tabic deetna raac oo labadaa qaacido eego deetna labada qaacido raac wey wاlaslu ana almra wاnnahya xutim ilaa ida nadbu aw ilkurhu culim wاlaslu asalku ana almra wاnnahya asalka amarka iyo nahyiga xutim waa la gooyey mid la jaray weeyaanoo amarku wuxuu ku tusinayaa waajib nahyiguna wuxuu ku tusinayaa xaaraan ilaa idaa culima marka la ogaado mooyaane annadbu sunanimo marka la ogaado mooyaane awilkurhu ama karaaha marka in la ogaado mooyaane yani halkan wuxuu inoogu sheegaya laba qaacido oo usuuliya oo aynu wada garanayno qaacidada kood waxa weeyaan amarku wuxuu keensanayaa waajibnimo almru yaqtadi alwujuub ilaa lisaarifin wax ka ka leexiya mooyaane asalku waajib buu ku tusinayaa wey nahyiguna yaqtadi altaxriim ilaa lisaarifin wax ka sarfiya mooyaane wixii nahyi soo aroora xaaraan buu ku tusinaya wixii waajiba soo arooraana muxuu ku tusinaya waajib amarka soo aroora waajib buu ku tusinayaa ilaa amarkaa wax ka leexinaya oo u leexinaya sunanimo la helo mooyaane daliil nahyigii wixii nahyi ku yimaadana xaaraan buu ku tusinayaa ilaa la helo wax ka leexinaya oo karaaha u leexinaya marka labadaa qaacido la sheegay alamru yaqtadi alwujuub iyo ilaa lisaarifin iyo annahyu yaqtadi altaxriim ilaa lisaarifin inuu amarku waajib keensanayo qur-aanka iyo sunnaha labadaba waa daliilba looga haya qur-aanka waxa u daliila qowluhu tacaala wamaa kana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrih sunnahana waxaa uga daliila lowlaa an ashuqa calaa ummati la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaati lowlaa an ashuqa calaa ummati la amartuhum waan amri laha amr iijaab yani waa lagu waajibin laha marka inuu amarka rasuulku sala allah alay slam uu yahay waajib bay ku tusinaysaa marka asalka labadaa arrin waxa u asala amarka waxa u asala waajib nahyigan waxa asal u ah inuu yahay maxay xaaraan marka laakiin wala dee waajibkii hadduu daliil yimaado ka sarfinaya waajibnimadii oo ka dhigaya sunne waxa ay noqonaysaa markaa sunnu noqonaya waa waajibkii amarkii wuxuu noqonaya sunne nahyigii hadduu daliil yimaado xaaraantii ka sarfinayaana isna wuxuu noqonayaa waxa weeyaan makruuh buu noqonaya marka waxyaabaha maalan amarka ka kaxeeya waajibnimada ee sunno geynaya dhowr arrimood baa jira maalan inuu daliil soo arooro inuu tusinaya amarkani inaanu ahayn waajibu sunnow yahay waxay ku tusaalayaan ahlucilmi rasuulku sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waxa uu ina faray idaa tashahada axadukum falyastacid billaahi min arbacin qof markuu ataxiyaadka aqriyayo ataxiyaadka markuu la yimaado salligana la yimaado waxa uu la imanayaa afar shay inuu ilaahay ka magan galo marka rasuulku amar ku bixiyey falyastacid billaah ilaahay ha ka magan galo min arbacin afar shay ilaahay ha ka magan galo marka falyastacid waa amar waa ficil mudaaric oo la xidhi laamu lamr amar buu ku tusinaya walamru yaqtadi alwujuub soo qaciid samahe halkan saarif baa jira marka saarifkaas waxa weeyaan xadiidka kale rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam uma liyatakhayar min adducaa'i acjabahu markuu atixiyaadka la yimaado nebigana uu ku salliya calayhi salaatu wasalaam ducada kii uu doono ee la yaabgeliya ee uu jecel yahay isagu ha ka doorto oo ha qaato marka xadiidkaa dambe wuxuuna tusinaya amarka xadiidkaa hore kusoo arooray inuuna waajib ahayn waajibnimadiibu ka leexiyo sunanimo ayuu leexiyey waxaa kale ka mid ah waxyaabaha sawaarifta ah ahlucilmigoo kale ku ijmaaca amarkaasi inuu yahay sunena tusinay sida xadiidka rasuulka calayhi salatu slam tasaxaruu fa ina fi saxuuri baraka tasaxaruu suxuurta buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam suxuurtu waa sunne bilijmaac ahlucilmiga ku ijmaacay marka amarkaas wuxuu na tusinaya lilistixbaab biijmaaci ahlicilm ahlucilmiga markaasi ku ijmaacay inuu amarkaasu yahay lilistixbaab una ahayn maxay ya lilwujuub marka nahyigoo kale waxaa ka mid ah sawaarifta isagana inuu daliil kala soo arooro oo nahyigii ka leexinay waxaa ka mid ah rasuulku sala allahu calayhi wa aalihi wasalama nahaa an yashraba arajulu qaa'ima ninku inuu istaag ku cabo ayaa u diiday rasuulku alayhi salaatu wasalaam yani fadhi ha ku caba wuu yidhi haddana isaga laftiisii ayaa markaa istaag ku cabay marna qarbad buu ka cabay afkiisii marna isagoo taagan ayuu cabay liadna xaaja marka ficilkaasi wuxuu ku tusinaya in ay karaaho tahay uun istaaga lagu caba istaag in lagu caba wuu diiday haddana isaga laftiisa istaag ku cabay istaagga uu rasuulku ku cabay calayhi salaa slam wuxuu ku tusinayaa nahyi inuun ahayn liltaxriim ee uu yahay maxay ya lilkaraaha haddaba su-aal baa imanaysa karaahadu waa shay laga fiican in lala yimaado oo in laga tago ayaa wanaagsan halkanna waxaan nidhi istaag in lagu caba waa maxay makruuh waa karaahiya wey fadhi in lagu caba afdal qofka hadduu istaag ku cabo kuma dambaabayo laakiin sidii fiicnay buu ka tegay oo karaahiyu la yimid su-aashu marka waxa weeye rasuulku karaaha muu la yimaadaa isagu ficilkiisa ma wax makruuhu rasuulku sameeyey in odhan jawaabta maxay may waayo isagu ficilkiisani wuxuu ina tusinayaa lilibaaxa wuxuu dheg waxbuu inoo sharcinaya rasulku mogta wuxuu caddaynayaa ficilkani inuu bannaan yahay ficilkani inuu bannaan yahay buu caddaynaya marka isagu waxyaabaha marka lale waxaasi waa makruuh oo maalan rasuulka sameeye calayhi salatu salaam oo daliil xadiidkaasi wuxuu ina tusinaya inay karaahiyo tahay hadduu ficil rasuulku sameeye uu yahay waxaad ogaataa inaanu isagu waxyaabaha makruuhaadka una samaynayna isaga fii xaqihi waa lilibaaxa liannahu yusharic isaguu tashriicinaya dadka wuxuu caddaynayaa inay bannaan tahay tani karaahada iyo ibaaxaduna iskama hor imanayaan sheegii oo makruuha ayaa mubaax noqonaya ayaa wuxuu noqonaya maxay mubaax marka rasuulku calayhi salaam ficilkiisu waa caddayn wuxuu caddaynayaa in waxanu yahay maxay shay mubaaxa oo bannaan inuu yahay laakiin isaga lama odhanayo karaahiya ayuu sameeyey lama odhanayo ha faa'iidaasina waa faa'iide muhiim jiddan aad bay muhiim tahay waayo qofka ishkaalkaas ugu soo aroorayaayo oo waxaa odhanaya dee rasuulka ficilkan karaahiyada marka la waa makruuh dee rasuulkaa sameeyey bay noqonaysaa rasuulku wax makruuhu sameeyey wey may rasuulku wax makruuha muu sameyn wax mubaaxa buu sameyn isagu wuxuu inoo caddaynaya ficilkiisani oo caynkan uu sameeyey in uu dadkii u caddeeyo in waxan yahay maxay mubaax والأصل أصلك أن الأمر والنهي أمرك هي نهي وحوتين وأمرك واجب وكينية nahyiguna xaaraan buu keensanaya ilaa ida nadbu ilaa idaa culima marka la ogaado mooyaane annadbu sunanimo iyo awilkurhu ama karaaho marka la ogaado mooyaane وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو وكل ما شيء كستو رتب فيه الفضل فضل مركز دحديسا لغا رتبي من غير أمر أمر لآن فهو ندب سنوي fahuwa isagu nadbun sunna ayuu yajluu ee yatabayanu ku caddaanay wa kullu maa shay kastoo rutiba fiihi lfadlu fadli markaasi laga ratibay iyo ajri min gayri amrin amar la'aan yani lasma farin oo hadday markaa amar uu iman lahaa amarka muxuu keensan lahaa waajib fahuwa nadbun yajlu sunanimo ayuu ku caddaaday kaas sunanimo ayuu ku caddaanaya sunu noqonaya wey yani waxa weeyaan sharcigu waxyaabaha shareecada ku sugnanta waxaa ka mid ah altargiib targiibka maxay sheego la isjeclaysiiyo man facala kada falahu kada qofka waxaa sameeya kaas ayuu leeyahay qofka kaa kala sameeya kaa kale ayuu leeyahay fadli baa loo ratibay marka wixii fadli laga ratibay ee la yidhi waxaa haddaa la sameeyo waxaasaa laga helaya qofka waxaa sameeya kaa kale ayuu helaya ajrigaa laga ratibay waxaa tidhaahdaa waa sunna ilaa uu yimaado maxay daliil ku tusinaya inuu yahay shaygaasi waajib waxaanad ogaataa shayga waajibkaa laftiisu fadli buu leeyay fadli baa loo ratibay fadli baa isaga laftiisa uu yeelanaya oo loo ratibay marka iminka tusaale ahaan salaada jamac in lagu tukado oo rasuulku yidhi sala allahu calay wasalam jamac in lagu tukado waxaa qofku jamac ku tukadaa waxa uu ka fadli badan yahay markuu keligu ku tukado bisabcin wa cishriina daraja toddobiyo labaatan darajuu ka fadli badan yahay marka halkan maxaa loo ratibay fadli fadligaa loo ratibay salaada jamaca jamaca loo ratibay ma odhanayno fadligaasi wuxuuna tusinayaa un sunnanimo keliya waxaa dhici karta waxa waxaa jamaca kusoo aroray adilla kaloo tilmaamaysa maxay inuu waajibtay jamaci in lagu tukado marka markuu leeyahy sheikhu min hayri amrin amar la-aan hadduu amar soo arooro sheegoo fadli loo ratibay amarna uu ku yimaado waajib baa halka ka dhalanaya sida jamca oo kale jamca ahlucilmigu isu khilaafsan yihin aqwaal badan baa ku jira culimada qaar kamid waxay dhahen waa waajib cayni cala arijaal raggii wuxuu ku yahay waajib cayniyaho ka tegi maayaan qolna waxay dhahan maayaan ee waa fardu kifaaya jamci qolna waxay dhahan maayaan waa sunne qolna waxay dhahan maayaan waa shardi qolada tiro shardiga shekhulislaam baa ka mid ibnu taymiya raximah allah waana qowlka ugu daciifsan shardi micnaheeda wuxuu noqonaya haddaad jamcaad ku tukan weydid salaadaad maba asaxayso wey salaadaad ma asaxayso qowlkaas waa qowlka ugu daciifsan weeyaan qowlka ugu raajixsanna waa qowlka odhanaya waa fardu caynin cala arijaal raggii waajib uu ku yahay wey marka markuu amar shayga haddaa fadli loo sameeyo amarna wuna kusoo aroorin wax amar wuna kusoo aroorin maxaa odhanaysaa shaygaas waa maxay ya waas ikhlaaftane shaygaas muxuu noqonaya aan ku celiyo shaygii hadduu fadli ku yimaado fadliba kusoo arooray min hayri amrin amarna kuma soo aroorin wax amar ah fadliba loo ratibo kaaya kaaya kaaya kaasee laga helayaa baal amar kusoo aroorayna ma jiro muxuu noqonayaa shaygaasi sunne laakiin hadduu amar raaci lahaa muxuu noqon lahaa waajib saas waay marka culimmada ayagoo odhanaya waa sunna oo kale maalan salaada jamacu waxay u deliishanayaan axaadiisay deliishada waxaa kamid kaamilkan akhrinay oo kale toddobiyo labaatan darajo inay ka fadli badan qofkii jamaca ku tukada marka fadliga loo ratibay oo keliya ayay eegeen laakiin may eegin awaamirta kale kusoo aroortay iyo waciidka kale ku yimid qofkii ka taga marka kama kama dhalanayso shayga oo fadli keliya loo sheego inuu waajib noqon waayo fadligu hadda loo sheego inuu inuu sunno yahay maya shayga marka waxa weeyaan waajibka fadli badan buu leeyahay isagaba fadaa'il loo ratibay loo sameeyay وكل فعل النبي جرد عن أمره فغير واجب بدا وكل فعل فعل كستول النبي نبي وسنا عليه كاسو جرد لقدر تري عن أمره أمر كيسا لقدر تري فغير واجب بو بدا ومغضي بدا أي ظهر فغير فغير واجب واجب لأنبو بدا أي ظهر مقدمي وكل فعل فعل كست وللنبي نبي وصلنا صلى الله عليه وآله وسلم رسول كان محمد جرد فعل كاس لقدر تري أن لسعنين عن أمره أمر كيسون لسعنين فغير واجب waajib la-aan buu badaa muuqday weeyaan waajib yani waa waxa weeyaan sunna wey faqir waajib yani sunna noqonaya wey ayib halkan wuxuu naga tabar naga warramayaa afcaalu nabiy ficilka nebiga sala allahu alayhi wa aalihi wasalam muxuu noqonaya marka ficilka nebiga afcaasha nebiga almujaradati can alawaamir tufiidu listixbaab walaa tufiidu lwujuub marka waxaa dhahaa ficilka nebigu horta qaacidaasa qaadanaysa ficlu nebiy yadullu cala alistixbaab sunna buu ku tusinaya laa yadullu cala alwujuub waajib ku tusinaya asalku waa cinkaas asalku waa maxay ficilka rasuulku sala allahu alay wasalam muxuu ku tusinaya istixbaab ficilkiisu ku sameeyey istixbaab waajib ku tusinaya hadduuna amar la xidhid waan sheegi doonaa insha allahu tacaala horta qaacidaasan qaadanay mujarad lficl laa yadul cala wujuub ficilka rasuulka oo keliyihi waajibkuma tusinayo ee wuxuu ku tusayaa un sunne sheekhuna waynu cadoof wuxuu yihi jurid kullu ficlin linabiyi jurida can amrihi hadduu amar la socon lahaa de waajib buu noqon lahaa laakiin amar lama socdo markaa weeyaan ficilkaasi baabka ficilka ahlucilmigu aad bay uga hadlaan waayo afcaasha rasuulku way kala duwantahay oo qaar bu waxbuu sameeyey qaar waxa weeyaan caad ahaan buu samaynay ficilka qaar ka mid a caaduu sameeyey afcaasha qaar ka mid ah cibaaduu sameeyey afcaasha qaar ka mid ah dabeecadda iyo marka abuurkiisa ayuu u sameeyey marka maadaama oo arrimahaasoo dhan kala duwanaadeen ya iyo qaar kaleba waxa weeyaan ahlucilmigu aad bay uga hadleen qaar tashriic baa kula socdo sharciyeyn baa la socota qaarna sharciyeynin lama socoto saa daraaddeed culimada qaarkeed kutub ka alifeen kutubta ugu fiican anuu arkay waxaa ka mid a kitaabka la afcaalu rasuul ee uu leeyahay alcashqar cumar ibnu sulaymaan alcashqar waa laba mujaladood weeyaan afcaasha rasuulka uu kaga warramaya calayhi salaatu wasalaam haddaba ficilka rasuulku qaybayaal badan buu noqdaa qaybayaashaasi waxaa ka mid a wuxuu rasuulku u sameeyey calayhi salaatu wasalaam calaa wajhi lqurba waaaaca ficil buu sameeyey ficilkaasi wuxuu u sameeyey calaa wajhi lqurbati waaaca inuu ilaahay ugu dhowaado subxaanahu wa tacaala ficilkaasi uu qurbaha u samaynayo mar haddii wax amaroo la xidhiidhaa una jirin waa lagaga dayanayaa waana mustaxab ficilkaas istixbaabu ku tusinaya waana lagaga dayanaya waxaana u daliila qowluhu tacaala wamaa ataakum arasuul fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowm alaakhir marka ficilku u sameeyey maxay alqurb waaaca soo ma waay ficilkii qurbayi daaca u sameeyey haddii uu noqdo ficil isaga u gaar ah oo ummadda ayna la wadaagin taa lagaga dayan maayo taa isaga lagagama dayanayo laakiin taas maxay u bahan tahay iyadu daliil haddaa laga sheegays rasuulku wa khusuusiyaadkiisiioo isagay gaar u tahay oo ummaddu lama wadaagaysa haddaa la yidhaahdo waxuu bahanaysa maxay daliil u bahanaysa lianna rasuulku wuxuu sameeyo ee ilaahay uu ugu dhowaanayo asalku waxa weeye laga dayo ficil kasta oo rasuulku ilaahay ugu dhowaanayo oo uu daaco ula imanayo asalku waxa weeyaan in lagaga dayanayo ilaa uu intusiyo daliil ilaa inuu tusiyo mooyaane daliil tusinaya in uu arrinkaa isagu la gaar yahay oo ummadda inay la wadaagin sida wisaaqoo kale inuu soonka la xidhiidhiyo oo habeen iyo maalin laisku daba qabto laba maalmood ma jeeda afwan laba maalmood in soonka laisku daba qabto oo habeenkii u dhexeeyey ee la suxuurinay la afuurayay wax la cunayay habeenkiina la soomanaado wisaalku waa min khusuusiyaati nabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam isagaana inoo caddeeyey oo wuxuu yidhi innii lastu ka hay-atikum anigu sidiinoo kale ma ihi buu yidhi ya oo anugu xambariyaa iyada oo ilaahay uu qoodiyey ina waraabiy marka kaas waa mid kaas muxuu noqday mid kee weeyaan rasuulku ficilkii muxuu sameeyey calaa wajhi alqurbati waaaca sooma wixii uu ilaahay ugu dhowaanay dacan weli ma lagaga dayanay mise lagama dayanay waa lagaga dayanay sooma ilaa uu natusiyo daliil inuu isagu la gaar yahay mooyaane sooma waay oo daayadda qoranka laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun ficilka wuxuu u sameeyey ficilkan daaca umuu sameeyey qurban umuu sameeyey waxa uu sameeyey calaa wajhi alcaadati caada ahaan oo caadooyinkii carabta uu ka soo gaadhay rasuulku sala allahu alayhi wa aali wasalam ayuu u sameeyey marka wixii caada ah waxay noqonaysaa in maaragtay muxuu ahaa iyadu sunana kuma tusinayso waajibna kuma waa mubaax wax la samayn karo wey amilo dhowran oo ku tusaalayaan waxaa ka mid ah halkan maaragtay ballanka oo kale ballankaa sare oo furnaada halkan iska furnaato waa min alcaadaat rasuulku waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam caadooyinkana ka mid waxay qaarkood ku tusaaleeyeen timahoo lala baxo timaha la bixitaankooda inkastoo culamada qaar ka mid iyaga laftooda yidhaahdeen waxa weeyaan waa cibaado oo rasuulku sala alla alay slam timaha waa la baxay cibaad ahaan buu la baxay qolay cinkaa yidhi baa jira oo rasuulku timaha waa la baxay waana kala rogay weliba xagga ayo xaggaasuu kala rogay iyaduna waa caadooyinkii dhe caadaadkii ku daray marka in timaha lala baxo sunnana maaha waa mubaax ibaaxu ku tusinayaa wey wixii caad ahaan rasuulku u sameeyey alay sala slam muxuu ku tusinayaa wixii uu rasuulku sameeyey dabeecad ahaan dabeecadda dabeecadda maxaa ka mid ah dee hurdadii baa ka mid ah qofka basharka ah laabud inuu seexdo min abiica waxaa ka mid ah inuu qofku seexdo oo uu wax cuno oo wax uu cabo baa ka mid a marka cunitaanka iyo cabitaanka iyo seexashadu ya waxa weyaan kuwaasi iyaduna waxay noqonayaan shay rasuulku uu sameeyey calaa wajhi aljibilati waabiica de ilahba ku abuuray subxaanahu wa tacaala qof kastana ku abuuray caynkaas laakiin waxaa dhacaysa ashyaada qaar ka mid ahoo rasuulku dabiic ahaan u sameeyey in la xidho awaamir in la xidhaa laga yaaba amaba kayfiyaadka qaar ka mid sa loo samaynayo inay la xidhiidho arrin sunn sunnanimo ina tusinaysa in la xidha ayaa dhici karta maxaa ka mida hurdada oo kale in la seexdaa waa shay iska caadi rasuulkuna waa seexo seexashadu waajibna maaha sunnana maaha soo saama qofku hadduu danu soo jeeday haddaynay soo jeedkaasi uuna dhibaynin amaba sidoo kale aanu dhaafinaynin cibaadaduna dhaafinaynin laakiin markuu seexanayo inuu dhinaca midig ku seexdo inuu tahaaro ku seexdo inuu markuu seexanay adkaarta akhristo kuwaas kayfiyadda noocaasi waa sunna weeyaan cunitaan iyo cabitaan waa shay dabeec ahaan qofku wuxuu cunay rasuulku waa cunay waa cunay laakiin waxa uu ku soo waxa soo arortay in miigta wax lagu cuno marka la cunayo bidixda xaba aan lagu cunin iyadana waxay ku tusinaysaa in midigta lagu cuno inuu noqonaysa maxay waajib waayo amar baa ku saa kayfiyadda noocaas wax la cuno in bidix lagu cuno waa la diiday cunitaanka laftiisu waa caadi laakiin qaabka wax loo cunayo ayaa ku saaran marka markay saasoo kala tahay iyo bisinka loo qabto cuntada iyo marka laga dhameeyo alxamdulilah la idhaahday kuwa sunni weeyaan waxaa ka mid a caadooyinka dhar xidhashadii baa ka mid iyada lafteedii marka waxay nagu soo urursaa war marka ugu horeeya in laba qaybood u qaybino ficilkii rasuulka inuu daaca ahaan u sameeyey iyo ilaahay inugu dhawaado iyo inuun u samaynin ficilkii daaca ahaan iyo qurb ilaahay ugu dhawaansho ugu dhawaanayo uu u sameeyey ummadiisu way kaga dayanaysaa ilaa wuxuu daliilku inu tusiinaysa uga la gaaryahay mooyaane taas waa mid maxaa soo hadhay wixii aanu u samayn calaa wajhi lqurbati waaaca taasi iyada wixii caada ahaan u sameeyey iyo kuyagu noocaasoo kalea waxay noqonaysaa mubaaxun bay ku tusinaysaa ilaa iyada oo adilo kale kusoo arorto istixbaabkii ama waajibnimadii mooyaane warkaas waa dhamaystiran sooma haddaba ficilka rasuulku waxa kale ee isaguna uu imanaya isagoo amar inoo caddaynaya amar isagoo inoo caddaynaya marka ficilka rasuulku markuu amar caddaynayo waxa uu caddaynayo xukunkiisuu qaadanaya hadduu waxa uu caddaynaya yahay waajib waajib buu noqonaya ficilkii hadduu sunno caddaynayana sunna ayuu noqonaya marka qismigaasi xagganu inoogu sheegay beydkaniyo wuxuu sheekhu wain yakun mubayinan liamrin falxukmu fiihi xukmu daka almri wain yakun hadduu yahay ficilkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam mubayinan mid caddaynaya hadduu yahay liamrin amar mid caddaynaya hadduu yahay falxukmu fiihi xukumka dhexdiisu waxa weeye xukmu daka alamr ama faxukmu xukmu daka alamr xukunkiisu waa xukunka amarkaas weeyaan amarkaasi hadduu waajib yahay ficilkuna waa waajib hadduu amarkaasi sunno yahay ficilkuna maxay waa sunna ku tusanay wain yakun hadduu yahay mubayinan wain yakun hadduu yahay ficilku mubayinan mid caddaynaya liamrin amr mid caddaynaya hadduu yahay falxukmu fiihi xukunka dhexdiisu waxa weeye xukmu daka alamr amarkaasi xukunkiisa weeyaan yani faxukmu xukmu daka alamr xukunkiisu waa xukunka amarkaas ayaa liilay marka amarku hadduu waajib yahayna ficilku waajib ku tusinaya amarku hadduu sunno yahayna ficilku muxuu ku tusinayaa sunna marka amilo dhowr ayuu yeelanaya waxaa ka mid ah amiladaasi kayfiyada salaada kale ilahi wuxuu aqiimu salaata wa aatu zakaata kayfiyadda salaada ina looma sheegin qur-aanka dhexdiisa qur-anka waxaa lagu faray maxay salaad in la tukado laakiin rasuulka caddi ficilkii mina ugu caddi qowlna waa ku sheegay ficilna waa ku caddi ficilka salaada rasuulku sala allahu calayh waali wasalam wuxuu ku tusinaya waajib walihaada culimmada qaar ka mid waxay yidhaahdeen ficil kasta oo rasuulku salaada dhexdeeda sameeyey in la sameeyaa waa waajib ilaa wuxuuna tusii daliil ina sunno tahay mooyaane marka asalka maxay ka dhigan salaada dhexdeedii wixii ficil- ficillada rasuulku leeyihin waajib bay ka dhigeen welibana waxa sii caddaynay bay yidhaahdeen rasuulku wuxuu uhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli halkaan amar buu ku bixiyey amarka wuxuu yihi sidaad u aragteen inuu tukada u tukada waxaa kutusinaysa waajib kutusinaysa marka waxaa tira salaada dhexdeeda afcaalu rasuul siduu rasuulku u tukaday iyo ficilladuu la yimid oo dhan in lala yimaadaa waa waajib ilaa u daliilku wuxuu inuu tusiyey mooyaane inay sunno tahay oo waajib inay ahay oo dadka qaab uu faray inay ka tagaan oo kale maalan oo ama uu sheegay markuu dadku faray oo kale kaas waa mid waxaa kale ka mid ah amsilada markaasi ay tusaaleeyeen ahlucilmigu ilaahay subxana watacala aayadda qur-aanka wuxuu nagu faray weysada yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsuu wujuhakum waydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayn wamsaxuu biru'uusikum madaxa masaxa masixitaanka rasuulka caddeeyey madaxoo dhan buu wada masaxa isagoo qayb kamid masaxay lama arkin oo ku kaaftoomay markaan leenahay qayb kamid intuu masaxay ku kaaftoomay waxaan ku saaraynaa intuu fooda masaxay ayuu cumaamadii ku kamilay saddex kayfiyadood baa rasuulka sugnaatay sala allahu calayhi waali wasalam inuu madaxo dhan wada masaxay intuu halkaa ka bilaabay qadaadka geeydatan dib u soo celiyey inuu cumaamad isagoo xidhan fooda intuu masaxay deetana cumaamadii dush sare ka wada masaxay iyadana oo ku kamilay oo ku dhammaystiray qaabka saddexaadna waxa weeyaan cumaamadii uu xidhnaa shaygu madaxu ku duubnaa oo uu dush sare ka masaxay uuna timihiiba masixinbe shaygu xidhnaa oo keliya uu markaasi masaxay laakiin isagoo qayb timaha mid kamida ama in yaroo kamid ku kaaftoomay lama soo werinin marka waxay kutusinaysaa in madaxo dhan la masaxaa inay markaa ay waajib tahay ficilkaas ayay kutusinaya ficilka isticbaalku kutusinaya waxaa ka mid a rasuulka waxaa la faray wattakhiduu min maqaami ibraahiima musalla maqaami ibraahim marka tawaafka dhamaysiin maqaami ibraahim ku tukada baa laba ragcadood rasuul laba ragcadood ku tukaday calayhi salaatu wasalaam amarkaasuu caddeeyey wattakhiduu min maqaami ibraahim ficil buu ku caddeeyey marka in maqaam ibraahim lagu agtukada ma waajiba waxay dhaheen culimmadu maya culimmadu waxay ku ijmaaceen labadaa ragcadood ee dawaaf ka dambeeya ee maqaam ibraahim lagu agtukanaya inay sunno tahay ku ijmaaceen marka ijmaacaas muxuu tusinaya inay sunno tahay marka ficilka rasuulku aayadda qur-aanka amarka u caddeeyey amarkaas waa lilistixbaab amarkaas waa maxay lilistixbaab markaas wain yakun hadduu yahay ficilku rasuulku mubayinan mid caddeeyey liamrin amar mid caddeeye falxukmu fiihi xukunka dhexdiisu xukmu daka alamri wey waqad dimila cala lada tazaxumi fi saalixin waalcaksu fi lmadaalimi wadfac khafiifa adararayni bilakhaf wakhud bicaali lfaadilayni laa takhaf waqadim ilaclaa waqadim horomari alaclaa ka sare horomari lada tazaxumi xilliga markaasi ay iscijidiyaan fii saalixin ay masaalixda markay iscijijido ka sare horumari walcagsu cagsiguna filmadaalimi madaalimta dhexdooda u ahaaday sida filmadaalim madaalimta dhexdoodana cagsigii iyo markaasaa ku ahaa waqadimi ilaclaa ka hore ee sarreeya horumari lada tasaaxumi xilliga iscidhiidhido fii saalix masaalix markii iscidhiidhido ka hore ka sare labada ka sare horumari walcagsu cagsiguna fi madaalimi madaalimta dhexda ayuu ahaa sida cagsigeedana walcagsu sida cagsigeedana fi madaalimi madaalimta markay noqoto iyagu markay masaalixda markay masaalixdiis cidhiidhido ee labadiiba la wada samayn kari waayo labada marka la wada samayn kari waayo ka sare horumari ka sare horumari madaalimta waa mafaasidii wixii mafaasid ka dhalanayso wixii mafsada ka dhalanaysa markiis cidhiidhido marka hore ka sare la horumarna mise ka hoose ka hoose horumari ka hoose horumari cagsigii markaa wadfac cel khafiifa dararayn labada dararka wada khafiifka waxaad ku celisaa bil akhafi ka sii hooseey ku celi wakhud qaado bicaali lfaadilayn labada wanaagsan ka sare qaado laa takhfa baqan haka baqan wadfac celi khafiifa dararayn labada darar kooda khafiifka waxaad ku celisaa bilakhafi ka kasii hooseeya kasii markaa khafiifsan ku celi wakhud qaado bicaali lfaadilayn labada sareeya labada labada wanaagsan ka sare qaado wakhud qaado bicaali lfaadilayn labada fadliga badan la ka sare qaado laa takhaf hadday ku sinaadaan waad arrintaa ka baqan waay halkan wuxuu inoogu sheegayaa horta xagga hore waqadimil cala lada tasaaxumi fi saalixin walcaksu fi lmadaalimi wuxuu inooga warramayaa waxaa weeyaan tasaaxum lmasaalix masaalixda marka iscidhiidhido ee iska hor timaado sida loo kala horreysiinayo mafaasiddu markay iska hor timaadana iyadana sida loo kala horreysiinayo marka masaalixdu haddii ay iscidhiidhido oo iska hor timaado horta waxaa tidhahdaa masaalixdu imaa in labadiiba la wada qaban karayo iyo inaan la wada qaban karayn in labadiiba la wada qaban karayo iyoan labadiiba la wada qaban karna ina suurtagal tahay labadiiba in la jamciyo labada maslaxaba in la jamciyo labadiiba lala yimaado haddii taasi suurtagal tahay dee labadiiba waa lala imanaya laakiin maxaa imanaysa in labadiiba ayna suurtogelayn in lala wada yimaado ay noqonayso mid un lala yimaado labada way ku sidnaanayaan mid un bad la imanaysa marka weeyaan labadi mid bad la imanaysaa un marka maxaad samaynaysaa qadim ilaclaa labada ka hore horraysi ka hore qaado waajib cayniga iyo waajib kifaaya baa kulmay marna lama wada samayn karayo marna lama wada samayn karayo kaba la horraysinaya waajibka cayniga biru lum iyo biru lab baa iska hor yimid labadii mar lama wada samayn karayo kaba la horraysinaya biru lum wahaluma jar wagaas qaada kuwa kale waay waxay noqotay weysaad haysataa biyaad haysataa aad ku weysaysatid inaad biyahan ku weysaysataa weysada ugu baahantay uma weyse qabtid inaad weysata waa waajib waxaa kale meesha haraad baa jira waxaad ka baqanaysaa haraad baa jiro haddaad biyaha aad ku weysatid haraad baad u baktiyata ama baktiyasa inaad biyihii cabtid inaad ku weysatid waayo labaduba laba maslaxadood way is is xidhiidhiya lamana jimcin karayo kaba la horraysinaya in la cabto waayo weysada maxay weysada maxay leedahay bedel maxaad ku bedelaysaa tayamum laakiin cabshiigida waa wahaluma jar waa qiyaas qaada marka u kala salaad xaadira iyo salaad faa'ita baa kulmay haddaan la jamcin kara waa la jamcinaya waqtiga hadduu muwasac yahay ina waajib marna muwasac u noqdo marna uu cidhiyo baa soo ha waxay noqotay markaa in salaad baa qofkii ka tagtay salaadii subaxoo kale ka soo wax ka salaaddii cishaay oo kale salaaddii subaxa oo qoraxdiiba wax yar u harsan yahay ayay noqotay inuu tukado wuxuu xusuustay salaaddii cishaay in xalay una tukaninba uu ilaaway hadduu imika salaadda cishaay tukays idhaahdo salaadda subax walba waqtigeedu baxayaaba marka salaadda xaadirada iyo tafaa'itada lamada jamcin karayo way isciidhidhiyeen maxaa la samaynaya xaadarada la horraysiinaya waayo haddayn xaadaradii dambaysano ti tii hore la qalleeyo xaadaradii waxay ku dhacsa iyadana qalay ku dhacsa iyadana markaa tana la horraysiinaya wey marka waa caynkaas weya taasu waa mid waajib iyo sunna hadday iska hor yimaadaan kaba la horraysinaya isagana waajib wuxuu la horraysinaya wey laba sunne hadday iska hor yimaadaan waa laba sunne labada sunne ka sarreeya ayaa la horraysiinaya maalan tusaalayaal dhowr cilmo markaas ay ku tusaaleeyaan marka ay tahay laba sunne markay isku hor yimaadaan waxaa isku hor yimid witridii iyo raatibtii cidhiri bay gashay marka mid unba tukan karaysa inaad witri la timaadid iyo inaad raatibo tukato witridii raatibada iyo ma mu'akada ya witrid culimada qaarkood waxay yidhaahdeen hadday qofka u sunaado habeenkii inuu tahajudkii la yimaado iyo inuu dalabulcilmigii uu la yimaado ayuma yuqadim wayna isciidriyeen labadii ama tahajud baad tukani oo dalabulcilmigaad ka tegi ama dalabulcilmigaad la imani oo tahajudka ka tegi kaba laga tegay dalabulcilmiga may tahajudka laga tegay laanna salaadana tukanaysa waa adiga kuu koobanta dalabulcilmiguna waa waa waa mutacadi markaad wax baratid dadka wax baraysaa duxuu sheegaysaa naftaada iyo nafa kale waxba u taraysa laakiin tahajudka naftaada buu gaar ku yahay waa haalo majar kuwa kalena markaa iyadana uga qiyaas qaada markii mafaasidda ay noqoto iyadana waxaa la maaragtay la horraysinaya maxay ya waxaa la horraysinaya ah tahooseysa la qaadanaya tahooseysa ayaa la qaadanaya marka waxaa laga sala haddii maalan ay kulmaan xaaraan iyo karaahiyo kaba la horraysinaya kaba la qaadanaya karaahiyada ayaa la qaadanaya waay xaaraanta hadday kulanto lafteeda laba xaaraan hadday kulmaan afkaad qaadanaysa maalan qof baa waxa weeyaan soo qaacida bayna soo marna addaruuratu tubiixu maxduuraat qof baa gaajo u baktiyay maxaa u bannaan inuu cuno baktiga soma waxau helay awr baktiyey iyo dameer baktiyey labada bakti kay buu qaadanay waayo marka hore xalaal isagaa soma kan kale marka hore xalaal oka saas marka u soconaysa waay waxay noqotay qofku inuu dad u yimaado tusaale ahaan oo dadka dhex yimaado ijtimaac buu soo xaadiraya waxa uu u baahday inuu basal cuno ama toon cuno basal iyo toon keebu cunay basasha mase toonta waay toonta way ur badantay way ka darantay basasha sama iyadaa ka khafiifsan al akhaf baad qaadanaysa marka waa caynkaa waay waxaa sinaaday inaad ku tukatid salaadii mara xariira iyo mara lasoo dhacay labaduba waa xaaraan sooma mara xariira iyo mara lasoo dhacay labada mid may noqonaysa mid ku tukatid kebaad ku tukanaysaa mata lasoo dhacay mise taxariirtaa qolo waxay dhahdeen ta lasoo dhacay qolo waxay dhahdeen xariirta waayo haddaba waa la kala saaraya qolada tirtay waa ta lasoo dhacay waayo haye xariirtana dee xariirta raggu bay xaraarta dumarka ugu xalaal hadda Haya. Ah. Ah, saxiix. Waay, waxaa waxaa la qaadanayaa marada xariirta limaada xariirtu waa lixaqi illaah xurmadu tanna waa lixaqi makhluuq oo makhluuq in wax laga qaato dembi makhluuq laga galay iyo dembi ilaahay laga galay ilaahay isaga waxaa ku badan musaamaxada iyo dhaafitaanka walihaada qofka haddaad dhacdid ood maal ka qaadatid laba dembi baad gashay ilaahayna dembi baad ka gashay qofkana dembi baad ka gashay ilaahay baad toobad keentay xaqa ilahay waa kaa dhaafaya laakiin xaqi ibni aadam gudi maayo ilaa aad wixiisu celisid tuug qof baa waxaday marka qofku waxado xadkiisa waa in gacanta la jaro gacantaa la gooyey meesha kama saarayso wixii uu qaatay inuu magdhabo waxaa laga doonaya inuu magdhabana waa laga doonaya wixii aad qaa wuxuu qofkana qaatayna waa inuu celiyo qofku ka haday waa inuu celiya yaa laga raba marka xaqaasa ku tacallaqa iyadana wey wuxuu yihi sheekhu in yajtamic maca mubiixin maa munic faqadiman taqliiban liladii munic waay aduu marka amilo fara badan oo kala jira waxaa ka mid a amiladaasi sadaqatu sir iyo sadaqatu lcaalam inaad sadaqada u bixisid si hoos ahaan iyo inaad sadaqada u bixisid si muuqata iyo ma fadli badan aa si hoos ahaan marka qadim ilacla ood habarmasa kana bar ka yar baad qala kaanaysa in yajtamic hadday kulmaan mac mubiixin mubaax mid mubaaxa miciisa hadduu la kulmo maa munic mid la diiday faqadiman horraysii taqliiban taqliib ahaan u horraysay alladii munica kala diiday in yajtamic hadday kulmaan mac mubiixin mubiix iyada oo lala qabo maa munica wax la diiday haddii markaasi ay la kulanto oy kulmaan yacni xaaraan hadduu hadday mubiix mubaax ay kulmaan faqadiman horraysii oo horraysii taqliiban qaalib ahaan u horraysii alladii munica kala diiday kala diiday horraysii taqliiban u horraysay iyadoo isagoo la awood siinayo kaa horraysay maxaa kulmaya mubiix yacni mubaax iyo muxaram baa kulmaya shay xaaraana iyo shay mubaaxa baa kulmaya haddii shay mubaaxa shay xaaraana ay kulmaan waxaad horraysiisaa maxay shayga xaaraanta maxaad horraysiinaysaa taqliib ahaan u horraysay isaga jaanibkiisa la awood siinaya marka ida ijtamaca xaadirun wa mubiixun qaacido waxay odhanaysaa ida ijtamaca xaadirun wa mubiixun hadday kulmaan xaadir iyo markaasi mubiix mid mamnuuca oo xaaraana iyo mid mubaaxa hadday kulmaan ulliba jaanib lxadr ulliba jaanib lxadri jaanibka mamnuuca ayaa la awood siinaya marka masaladani ama qaacidadani amfilo dhowra iyadanu leedahay waxaa ka mid a markaasi amfiladaasi baqashu waa xaaraam waxaa iska dhalay shay xalaala iyo shay xaaraam marka waxaynu horreysiinaynaa waxaynu awood siinaynaa shayga ya xaaraanta faras iyo dameer baa iska dhalay farasku waa xalaal dameerkuna waa xaaraan marka wixii labadaas iska dhaleen waxaad awood siisaa taqliiban awood ahaan awood waxaad siisaa jaanibka xaaraanta ulliba jaanibulxadri jaanibka xaaraanta awoodsii maxay noqota markaa ya xaaraam maxaa noqonay markaa xaaraam baqashi xaaraam bay noqonaysa waay waxaa la mida wixii kale iyadana is- dee shay xalaal shay xaaraam iska dhalan masalan lah iyo ay baa iska dhalay maxay noqonaysaa iyadana jaanibka xaaraanta ayaa la awoodsiinay waay nin baa waxaa iskaga qaldamay laba dumar laba dumaro midna xalaal u tahay midna xaaraam ka tahay ayaa iskaga qaldan mid naas bay wada jaqeen walaalay noqdeen midna naas may wada jaqin oo waxba isku maaha labadii baa iskaga qaldamay tee u qaadanaya labadiina wuu iska- iskaga ekaaday marka inuu inuu eh, dee xa- xalaal iyo xaaraam markaa kau simaa sama xilligan muxuu samaynayaa jaanibka xaaraantiina awood siinaynaayo labada dumarba iska tag bay odhan labada midnaba ha guursan ayaa la odhanaya yaani jaanibka xaaraantiina awood siinayna marka yani midna waa u xalaal midna waa ka xaaraan xalaal iyo xaaraan ba u sinaaday jaanibka xalaasha ah jaanibka xaaraanta awood siin adna markaa maxay labadaba marka waa laga tegayaa waxaa u daliila qaacidadan xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam eygii lagu gaadhsanayay wuxuu ku yidhi fain wajadta maca kalbiga kalban aakhara falaa ta'kul fainamaa sammayta calaa kalbig walam tusami cala alkalbi alaakhar ninba ay diray eygiisu waa mucallam markuu diray bismillaahi buu yidhi dabeetana wuxuu soo qabu buu ku yidhi ugaadhi ugaadhi buu eriyey ugaadhi buu soo qabtay wuxuu soo gaadhay aygiisii ay kale oo wada haya oo dilay ugaadhi dilay buu ugu yimid meesha rasuulku wuxuu dhahaa cuni waayo aygaagu bad adigu bisinka u qabtay kow kale bisinka uma qaban maxaa kulmi markaa meesha shay xalaalay shay xaaraan shay xalaasha waa kee ayga adigu bisinka ad u qabatay shayga xaaraantana waa kee waa aydan kale ee is- markaa meesha iska timid mooyaan ka dilana ma garanaysa jaanibka xaaraanta la awoodsi marka waa la iska dilay وكل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد وإلا يمتنع وكل حكم حكم كستا فهو تابع وحو رعسيه لعلة إلا أيه رعسيه إن وجدت هدا لهلا علا سي يوجد ولهل وإلا هديك لا يمتنع ومنعوب يا سونا ولا ديدي ومشوا كبحي وكل حكم حكم كستا فهو تابع وحو رعسيه لعلة إلا أيه رعسيه in wujidad haddaa la helo ciladaasi yuujadu xukunkii waa la heli wa ilaa haddaa la waayo ciladiina yamtanic xukunki waa mancoobiyo meesha waa ka bixi doona isagu qaacidadan waxay odhanaysaa alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman alxukmu yaduuru maca cilatihi xukunku wuxuu la wareegayaa ciladiisa وجودا وعدما هلتان ويتاما الحكم يدور مع علته وجودا وعدما حكم كوحو لو وريغيا علديس هلتان iyo waayitaan labadaba hadaa ciladii la helana xukunkii waa la heli hadaa ciladii la waayana xukunkii waa la waayay ciladu waa maxay ciladu waxa weeye almacna aladii min ajlihi shurica alxukm waa wasfiga sifada ama macnaha xukunka loo sharciyey waa sifada xukunka loo sharciyey yaa cilo la yidhahda iminka khamrada soo xaaraan ma maxaa loo xarimay iskaarka soo ma sakhaannimada ku jirta caqliga ay doorinaysa ciladu marka waa taas waa ciladu waa caqliga ay doorinaysa weeyaan marka marka la helo ciladii marka la helo wixii lacabi marka ciladii laga helo muxuu noqonaya xaaraan wixii doonaha laga sameeyo kullu muskirin khamr وكل خمر حرام وعكس واحد سخران سيا وخمر خمر كستانا وحرام سور رسول الله عليه الصلاة والسلام marka ciladu waa taas weeye asifatu lati yatacallaqu lxukmu sharciy bay uli haada ahlucilmi waxay dhahdeen in badan oo ka mid ihi dhammaan axkaamta shareecadu waa mucallal waa mid la cilay yani waxay leedahay macno isaga dartii loo sharciyey ayay leedahay marka dhammaan axkaamta shareecada waa mucallal ciladana waxay qabsanaysa marka laba qaybood oo cillo mansuuso ah mid la caddeeyey iyo mid mustanbata ah, mid laga soo saaray cillo nasku inoo caddeeyey iyo mid nasku inoo caddeeyey cilladan cillada nasku waa caddeeyey iyadu waa maxallu itifaaq bayn alculamaa oo cillada mar kastoo la helo xukunkii waa la helaya cillada mar kastoo la waayana xukunkii ma- ma imanaya meesha cilada talabaad waxa weeye waa mustanbad mid culimmadu markaasoo istimbaadeen istimbaadkii wuxuu qabsamaya isaguna laba qaybood mid ay isku waafaqsan yihin ahlucilmiga iyo mid isku khilaafsan yihiin iyuu qabsamaysa cilada la isku waafaqsan yahay iyadana baabka way soo gelaysaa iyadana alxukmu yuduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman oo cilada mustambaadada ah oo ay ku tusaalayen iskaarka oo kale maalan kaa iskaarka ah iyada waxa uu shay kasta oo laga helo iskaarkii sakhraannimada laga hela waa xaaraan shaygii laga waayaana waa xalaalo xaaraan noqon ma sharaabkii maxaa soo haray cilada mustanbadada ee mukhtalafun fihiga lasku khilaafay sooma iyadu baa kuma soo gelsa marka siduu leeyahay sheekh ibnu cuthaymaan raximah allahu tacaala ma soo gelaysa buu leeyahay isagu alxukmu yuduuru maca cilati wujud nacam soo geli mayso laanna waaba lasku khilaafay ahlu cilmiga lasku khilaafay waaya haddaba amilo fara badan buu yeelanayaa amiladaasi waxa aynu ku tusaalayn karaa amilo imika rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu diiday salaad salaad buu tukaday isagoo xanuunsanaya saxaabadiisiina way ku daba tukadeen way ku xidheen marka fadhi buu ku tukaday iyaguna way istaageen deetna wuxuu u ishaaray fadhiista fadhiista buu ku way fadhiisteen fadhi buu kula tukadeen markaasu wuxuu yidhi waxaad inkidtum latafcaluuna ficla faris waruum waxaad ku dhowaateen inaad ficilkii faris iyo ruum aad samaysiin waxay boqoradooda u istaagaan wahum juluusu iyagoo fadhiya boqoradana way fadhiyaan iyaguna istaagaya ficilkaasi waxa sameeya qolada gaalada faris farisiinta iyo romaaniyiinta caynkaa sameeya hay caynkaa sameynina imaamku markuu fadhi ku tukado fadhi kula tukada idinkuna marka imaamkii fadhi marku tukado waa lagula tukanaya cillada waxay gaaladii baa lagu khilaafay iyada halkaas dama garata oo dee gaala ficilka gaalada khilaafaya wey eedaanka maalinta jimcaha ayaan ku tusaalanaa isagana laba aadaan waktiga rasuulka hal aadaan baa jiri jiray aadaanka labada aadaan aadaanka dambe ee marka salaadda waktigeedu soo galo baa la aadaami jiray waktiga rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo waktiga abubakar iyo waktiga cumar waktigii cumaan waxaa soo dariyey aadaanka hore ee soo dariyey cumaan baa soo darrisiiyey dadkiibaa farabatay magaaladiina way weynaatay eedaankiina wuu maqli waayeen deetna gurigiisa oo azawra oo suuqa dhexdiisa suuqa dhexdiisa ku yaala baa la tegi jiray gurigaa laga dhex dushiisa la furi jiray oo eedaanka hore baa laga eedaami jiray gaa dadka suuqa joogay dadka area waxay markay maqlaan salaadii baa soo dhawaatay marka waa suuq waa la diyaargaroobaya waa la diyaargaroobaya xagga salaad loo diyaargaroobaya cillada keensatay dadkiiba wada maqli waaye maxay aadaankii waa wada gaadhay cilladaas maanta ma sushamse ma suulin الحكم يدور مع علته وجودا وعدما علده مو شرعيه عثمان way ka baxday meesha marka waxaan leenahay cilada hadaa la helana xukunka waa la helaya cilada hadaa la waayana xukunka meesha wuu ka baxaya ciladii cuthmaan uu sharciyey aadaankaasi maanta ma jirto waa maxay dadku way la wada socdaan aadaankan imaka caadiga waa la wada maqlaya dadka dhammaan way wada maqlaya mikrofoonkaasoo dee meel kasta waa laga soo maqlaya maqla la-aantaasna loo sharciyey markii hore waxyaabaa kale tusaalayaasha uu sheekhu inoo sheegayo waxaa ka mid ah iyadana shaarixu ibnu cuthaymaan raximahullah iyo keyrkiiba ay ku tusaaleeyeen xadiidka rasuulka calayhi salaa slam idaa kuntum halaaatan falaa yatanaaja isnaani duuna athaalif haddii saddex markaa ay yihiin saddexdaasi laba yini gaar u faqi ka saddexaad sokadood waa maxay sababta min ajli ana dalika yuxsinu arrinka maxay waa waa murug gelinaya marka cilladu waa mansuusa waa la cadeey naska cadeey naska cadeey marka cilladu maxay noqonaysaa saddex qof meel wada jooga laba qof in goor gaar u faqi waayo qofkan uu ka xumaanaya labada qof gaarka u faqi mar waxaad ka orantaa ninbaa iska saddex qof ay yihiin laba ciyaaloo yaryar iyo isaga labadii ciyaalkaaba hoos u faqay ka waran mi dhibki dhibki ku keenaysa mi murug gelinaysaa tolo maxay ku hadlay mi odhanaya maya sooma marka iyadu way bannaantay لأن علده waxa weeyaan min أجل أن ذلك يحزنه qof uu ka xumaanaya nin baa kitaab akhrisanaya saddex qof weeyaan mid dersi buu daalacanaya ayuu akhrisanaya wuu ku mashquulsan yahay labadii kale way xaansho hoos bay u dhigtaan hadalkii hoos bay u faqeen mid dhibasa isaga miyuu ka xumaanaya hoos hoostaa u hadlay mise mise mise raalli buu ka noqonaya لأن haddii kor u hadli lahaayeen cashir si fiican ugu akhriyayna marka waxaan leenahay maanta ciladii way ka baxday meesha oo cilada maxay inuu ka xumaado soo ma marka way bannaanta soo ma ay bannaanta wagaasta halka waxan marka halka waxaynu qabanay ciladii bisaan u qabanay laba mid mansuusa iyo mid mustanbata ta mustanbata misaan usii qabanay ya laba mid muttafaqa iyo mid mukhtalafa cilada mansuusada ah iyo ta mustanbada la isku waafaqsan yahay qaacidadin way soo gudagelayaan labaduba waxay ka soo واي وألغ كل سابق لسببه لا لشرطه فضل الفرق وانتبه وألغ تور كل سابق متك سكهر مري لسببه سبيل سكهر مري لا شرطه شرطه سميع كي شرطه سكهر مري سكه تورين فدري جراء الفروق فروق ذا جراء وانتبه برارك أنا قالك برارك وألغي تور كل سابق متك استأو هرم مري لسببه سبيل سكهر مري tuur laa lishardihi shardigiisa maya fadri garo alfuruuqa furuuqda garo wantabi arrinkan ku baraaru sababtu waxa weeye maa yalzamu min wujuudihi alwujuud wa min cadamihi alcadam waa sababtu waa waxa wujuudkiisa waxaa ka dhalanaya wujuud haddaa la helo sababtii shaygina waa la helaya sababtii haddaa la waayo shaygina waa la waaya waayo shardiguna waxaa maa yalzam min cadamihi alcadam walaa yalzam min wujuudihi wujuud haddaa isaga shardigii la waayo mashruudkiina waa la waayey laakiin haddaa shardigii la helo in mashruudkii la helaa shar kama laasimso kama laasimso iyadu waa waadax oo kale rag badadu way garanayaan haddaba shaygu hadduu sabab leeyahy shaygii sabab leh sababtiisii haddii uu ka hormaro shaygaasi ma asaxay walqinu kuu shubtuur كل سابق لسبب ميد كسو سبت سكور معي محن قناي مثلا زكادو كلا سقط زكادو maxay ku waajibtaa qof in xoolo mulkiyo oo xoolahaas nisaab ay gaadhaan xoolaha uu haysto ee isagu leeyahay nisaab inay gaadhaan sababta zakadu waa in xoolihiisani nisaab gaadhaan xoolo aan nisaab gaadhin hadduu haysto oo yidhaa zakadii aan ka bixinayaayoo markii xoolahaygu nisaab ay gaadhaan sakadii ku waajibayd baan sii bixinaya ma asaxayso waayo sababtii maxay zakada waajibsanaysaba maba maba jirtaba sababtii ka horreysay mithal waxaa haystaa sideed iyo soddon neef oo adhig buu haystay afarta neef oo adhigaana zakada ku waajibta nisaabka nisaabku waa maxay afarta nisaab markii gaadho zakadii waa lagaa doonayaa wey sanad baa la wareejinaya sanadka in la wareejiya waa shar shardi weya marka haddii uu yidhaahdo iminkan zakadii bixinaya iyadoo afartan kuyna buuxsamin oo xoolaa xoolo dhali doono marka dhalaan bay afartan ku buuxsamaya markaa neefkan bixin lahaa iminkaan sii bixinaya hadduu yidhaahdo ma ansaxayso laanna sababtiis buu ka horreysay waxaa la mid a iyaduna dhaarta marka markuu leeyahay sababtaas xagga xagga laa lishardihi shardigiisu waxa weeyaan xawlkii markii zakadii ku waajibtay afartan neef ari uu haysto ama shan neef oo gela uu haysto ama soddon neef oo lo-a uu haysto zakadii way ku waajibtay oo sababtii waajibnimada ayaa la helay in sanad la soo wareejiya waa shar shardi ka hor hadduu ka horreysiiyo sax bay noqonaysaa muxuu samayn xoolihiiba ku waajibay sanad buu wareejinayaa intuuna sanadka uu dhammaanin ka hor buu sii bixiyey sax weeye iyada laa lishardiya buu ku yidhi shardiga haddii ka horo marto iyada ha tuuri shardi aad ka horumarto kaas waa mid waxaa kale la mid a iyaduna dhaarti qofku hadduu dhaarto maxaa laga doonaya hadduu dhaarto maxaa laga dhaarti inuu oofiyo sooma dhaarti hadduu oofin waayana maxaa laga doonaya kafaaro kafaarada maxaa waajibsadaa xinfiga sooma yacni qofkii kafaaradii hadduu bixiyo isagoon dhaaranba dhaartaan dhaaran doono kafaaradeydii weeyaan hadduu dhaha dhaartaan dhaaran doono kafaaradeedu sababta uu sii horreysiiyo sababtii ka horreysay ma ansaxayso waxaa la mid a iyaduna qofka hadduu dil khata geysto dil gafa hadduu geysto ya dil gafa hadduu geysto maxaa laga doonaya kafaara laga doonaya wuxuu waxaan ka baqanaya inuu wax dilo kafaaraan sii bixinaya marka ma ansaxaysa ya wixii sababanaya kafaarada wixii keensanayaba lamabuu imanba uu ka sii horreysiyey wuxuu i wshayu laa yatimu ilaa an tatim shuruuduhu wamaanicu minhu cudim washayu shayga laa yatimu dhamaystiri maayo ilaa an tatim ina dhamaystirta mooyaane shuruudu shuruudiisa dhamaystirta mooyaane wamaanicun maanicu minhu sayga min cudima la waayo washayu shaygu laa yatimu dhamaystirmi maayo shaygaasi ama cibaado ha ahaado ama mucaamalo ha ahaado ama tabarucaad ha ahaado ama ankixa ha ahaado waa isku mid weeyaan laa yatimu dhamaystirmi maayo ilaa an tatima ina dhamaystirata mooyaane shuruudu shuruudiisa ina dhamaystirta mooyaane ومانع أو منه سيكمل هنا عدم اللواه مانعنا ولا قواه بمعنى شيء وحوي قاعدة الحين شيء سهل وإن شيء شروطي سي لو ذا هلا مانعنا وإن لواه شروطي وإن هلا مانعنا ولا قواه شو الله بساس بصحب الأغنية إيمك مثلا ويسد أكر وإن شروطي لو ذا هلا dhammaanteed oo shuruudii maxaa ka mid ah qofku weysan muslim inuu yahay caaqil inuu yahay shuruudda weysada mumayis waa inuu meel wax kala soocaya waa inuu yahay biyahan jidhka waa inay gaadhayaan wax ka celinaya inay jirin waa shuruudii markaa weysada ay lahayd maanicna waa in laga waayo weysada wixii jebinayana waa ina jirin haddii markaa qofkii uu weysaysanaya iyada oo wixii weysada xadidkiina uu socdo ama kaadidii ama saxaradii ama naqaskii ama wax lamid a ilaa qofkii sarsun boolka qabin mooyaane ama daa'ibul xadidka ahaa mooyaane waxa weeyaan maanicaasna weyn ma jir waxaa ka mid ah iyaduna salaada salaada waa inay dhamaystirta shuruudaheedii oo dhamaystiran salaada waa in laga wada helaa tahaaradii waa in la helaa dhammaan shuruudeedii arkaanteeda waa in la helaa maanicina waa in laga waa in laga waa maanic waxaa ka mid ah wixii salaada burinay waa inaan salaada dhexdeeda aan lagu hadin waa inaan salaada dhexdeeda dhaqaaqa aan lagu sameynin iyo xarakaad fara badan waa inaan salaada dhexdeeda sheeka aan lagu sheekaysan waa inaan salaada dhexdeeda waxba aan la cunin inaan salaada dhexdeeda wax lagu cuno inaan salaada way jabto waa maanic weyn inaan salaada marka waan saa ay noqotay marka shaygii shardigiisu waa inuu dhammaystirmaa maanicina waa in la waayo waxaa la mid a iyaduna saasoo kale mucaamalaadkiina waa la mid ya imika ankixada oo kale waa in la helo shuruudi iyo arkaantii zawjadii zawjkii shaahideynkii weligii raalli ahaanshihii waxaasoo dhan waa in la helo mawaanicdina waa in laga waayaayo maxaa kamid a mawaanicda dee gabadh ciddi ku jirta la guursan maayo gabadhu ciddadeedii tirsanaysa gabadh la furay oo ciddo tirsanaysa ama gabadh laga dhintay oo ciddo tirsanaysa in la guursado waa xaaraan marka waa maanicayadan hadama garata ama gabadhii oo xaj joogta oo xarab xaj qabta gabadhii xaajiyadda ahayd in la guursado iyadana maxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa ama saasoo kale ninka gabadh qaba gabadha waxa ka xaaraan dee walaasheed iyo edadeed iyo habararteed inuu u keeno nikaxu ku jamciyo iyadan waxa waa maanic weyn maanicana waa in la waayo marka waa in shuruudina la wada helaa mawaanicna waa la helaa waxaa iyadana la mid ah dee kufri qofka hadduu kufri ku dhaco maanica waa loo eegi doona isaga hadduu kufri ku dhaco gaalnimo hadduu ku dhaco waa gaal markaa la odhan maayo maxaa loo eegaya maanic baa loo eegaya maanic shuruud baa loo eegaya waay markaas waa sama wadannu fi lcibaadati lmuctabar ونفس الأمر في العقود اعتبر اعتبروا واي من شوتي يا أي دبرتي يا تمام البحر والظن ظني وفي العبادة عبادة هذا المعتبر وكلة تعقليوي واعتبروا علماء وحي اعتباريين نفس الأمر حقيقة الأمر حقيقة الشيء أي اعتباريين في العقود عقود الحياة اعتبارية واي أكاسن كبلاوة إن شاء الله تعالى كل رجو يرد علينا وميرف ورك تيجي شلا يقول خميس تا صوصعتها ويوم عرفة سمح marka waan dhigan karnaa war malona ya waan dhiganna insha allahu tacaala hal yimaado oo waa laba cibaaday noqonaysaa soonkii cibaadaa iyo طalab lcilmigii isna cibaada marka waynu wana dhiganna insha allah sala allahu wasalama wbaaraka cala muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin